madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo shalay booqasho ku yimid magaalada boosaaso ayaa ka qayb galay maantay xaflad qada sharaf ah oo ugaas xasan ugaas yaasiin ku martigeliyey madaxweynaha taasoo lagu qabtay xarun dalxiis oo cusub laguna magacaabo rays islamarkaasna uu madaxweynuhu maantay xarigga ka jaray madaxweynaha oo munaasabadda ka jeediyey khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ayaa sheegay in dhowaan la soo dayn doono maxaabiis ku xiran dalka hindiya oo ka kooban boqol qof arrintii meeyarkii hore ee magaalada hore ee magaalada ka hadlay oo ahayd dadka soomaaliyeed oo xabsiyada ku jira khaasatan uu tilmaamay kuwa ku jira indiya oo boqolaalka kor u dhaafaya hawshaasi waa gebogebo toban bel gudaheeda waxaa loogu imaan doonaa dad gaaraya ilaa boqol oo aan soo deegin insha allah oo qaar ka mida aan ka soo saarnay xabsiyadii oo hoteelaha degan oo sugaaya qayb kale in lagu soo daro si aan ugu kireeno diyaaraddii keeni lahayd soomaaliya keeni lahayd marka hawsha taas waa kuweysa insha allah
sidoo kale isla maantay ayaa madaxweynuhu waxa uu xarigga ka jaray isticmaalka xarigga faybarka oo dhowaan soo gaaray xeebaha puntland taasoo ay bulisay shirkadda goolis iyo dhismo cusub oo isla shirkadda goolis ay hirgelisay oo ka kooban toddoba dabaq kaasoo noqonaya dabaqa ugu dheer puntland muddadii labada maalmood ahayd ee uu madaxweyne farmaajo ku sugnaa magaalada boosaaso waxa uu kulamo la yeeshay siyaasiyiin waxgarad iyo aqoon-yahano iyo qaybaha kale ee bulshada waxa uu kaloo sheegay in ay kala hadleen xorriyadda arrimaha dimuqraadiyadda midnimada wuxuuna ku ammaanay magaalada boosaaso inay tahay magaalada keliya ee dadka soomaaliya ay u soo qaxeen xilligii burburka ee soomaaliya ay dowlad la-aanta ahayd faadime yaasin jaamac v o a boosaaso